asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu dhinacyada badan ka falanqayn jirnay iskalena eegi jirnay kana maaragtay wadaaman jiidan jirnay ama ka loox jiidan jirnay ama aan ka agaasimi jirnay teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo oo aan leenahay ama aan dhahaynaa ama aan ku eegaynaa waxaa la yidhi waxaa jiray nin ninkaasi waa uu xoolo badnaa ha xoolo badnaadee islaan jilicsan ayuu qabay islaantiis jilicsan ma ahayn mid hararrada sida loo sameeya taqaana ama udbaha geedaha ka soo jaran karta dhigahana asal fiican gelin karta calaayaxaasil ninkaasu ma ahayn nin aqal fiican u hoyda mahmaa soomaaliduna waxay ahayd ama ay dhihi jireen ragga gogolxumadu way cimrida dejisaa laakiin anigu fikirkaa ma qabo oo de cimri deg degu qofka sidiisuu ugu dhici karaaye gogolxumo wax la dhaho maba jirtaba gogolxumadu maxay tahay qofka haddii baahiu ku dhacdo oo dhanka baahida iyo nolosha ay dhibaato kale ka haysato waa gooni laakiin ruux sidiisa kale u dhaqaalaysan gogol umama baahna mahmaa soomaaliya oo kale waxay leedahay calool dharigtay meelay seexato ma weydo waa dhegaystow sidaa aniga aragtidu iigu muuqato waxaa dhacday marka ninkaa isagii ihi hargaha ayuu geli jiray waa mahmaayihii aan ka soo guuriyey saaxiibkay mukhtaar oo ah nin caaqilahoo aad iyo aad afka hooye iyo dhaqanka wax uga yaqaana habeenkii dambaa roob da'ay markuu roobkii da'ay ayaa aroortii lagu soo kabdhooday nimankiibaa kusoo kabdhooday kale ee aqalada waaweyn ku jiray ama guryaha maaragtay balaayada ka soo toosay ee haweenka gaarida iyo haweenka maaragtay hadiiqda ah iyo kuwa maaragtay haweenka aad iyo aadka isugu kalsoon ay lahaayeen ka soo toosay ee xalay nin daar ku jira daruur maarkii ilixaya roobkii baa da'ay raggii ahaa ayaa bannaanka u soo baxay kolkaasay kusoo kabdhoodeen markaasay dhaheen hebelow adaa xalay soo jeed macnaha dhibicdii adiga waxaasaad iska celinaysa wey darroorba kugu daaysa saasaa loo qarinaya moogtahay waxaa la yidhi xalay adaa soo jeeday roobku dhinaceebuu u badnaa dhinacuu roobka u badnaa noo sheeg balle kolkaa ade isagu nin geel badan buu ahaayo ma aragtay aan caydhahayn iyagana xoolo yaraan ayuu ku tuhmaayay mar haddii marka isaga lagu kabdhooda faajofaajood loola yimi waa inuu isna dhinaciisa faajofaajood kii la mid ah waa inuu dhahaa oo maaragtay dhinaciisa faajofaajoodka ka keena kolkaasuu isna faajofaajood bilaabo waxa uu yidhi aniga dhiil caana ee agtaalle ninkii injir cawo ay cunaysay ha la weydiiyo dhankuu roobku u badnaa buu yidhi dhegaysa hadda maba seexan kartaan aqal kastoo wanaagsan ood ku jirtaan gaaja idin haysa wey maxaad seexanaysaan rag gaajaysan baad baahideen laakiin aniga dhiil caanaa ii taallo caanahaygaasaan cabbahay qabow iyo dhibicii waxaad sheegaysaanna maba dareemayni wey waa laisu jawaabay somaad xal adaa soo jeeday hebelow roobku dhankaa u badnaa baa li markaasuu yidhi aniga dhiil caanaa ee ag taalle ragga ay injir cawa dhelanaysay ee ay cunaysay ha la weydiiyo dhanku roobku u badnaa allow ma laysu jawaabay aad iyo aad ninkaasu nin oday waxaa laga sheekayn jira ardaalkaasun ableydaa loo haynin da nin baa laga sheegay moogta haddii marka nimankan ninkaasu usu saa ugu jawaabi lahayn anaaba cadhoon lahaaba sababtoo ah dee faajofaajood bay ula imaadeen iyo xalay daroor bay kugu daaday oo xalay si fiican umaada seexanin baa yaa loola yimid sababta roobka loo weydiinayo waa sida isna muxuu yidhi dhiil caanaaha halkan agteyda taalla kolba kalaxaan darsanay nin caana geel cabayna dee qabow iyo dhawicii waxba kama qaado ujeeddadu waa sidaa laakiin idinkaa injir cawo idin cunayso gaaja idin haysee yaa adeerow ma xaggiinna ma isweydiisaan buu yidhi oo maarata idinkaa iiga dhow buu yidhi cidda la weydiinayay dhanku roobka u badnaa maaha maada maanta in kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi wadar iyo waaxid yaa waalan